في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa afar iyo labaatanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah halkuu marayaa qorshaha ay dowladda maraykanka ciidamadeeda ugala baxayso wadanka afghanistaan ee muslimka ah halkaas oo ay duulaan ku joogtay labaatan sano waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixin ku aadan habsami socodka qorshaha uu maraykanku kaga cararayo wadanka afghanistaan iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee toddobaadkan ka dhacay wadankaas qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah mas-uulkii ugu sareeyey oo masaari ah oo toddobaadkan booqasho ku tegay magaalada ghaza tan iyo markii talada dalka masar uu afgembiga kula wareegay cabdilfataax asiisi maxay xambaarsanayd booqashada madaxa mukhaabaraadka masar uu ku tegay jiida ghaza iyo kulanka uu la yeeshay madaxda xarakada xamaas waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixin ku aadan waxyaabihii ay labada dhinac isla gorfeeyeen ee ay warbaahintu dibadjooga ka ahayd qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah maxaad ka taqaanaa taariikhda xaafadda sheekh jaraax ee magaalada qudus halkaasoo ay yahuuddu ka wadaan qorshe ay dadka muslimiinta kaga barakicinayaan guryahooda warbixin ku aadan taariikhda xaafadda sheekh jaraax ayaan toddobaadkan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale barnaamijka toddobaadkan ku dhegaysan doontaan mu-asasada warbaahineed ee saxaab oo baahisay cadadka cusub ee nashrada annafiir oo ah nashro tawcawi ah oo lagu baraarujiyo dadka muslimiinta cadadkan oo looga hadlay macrakadii sayfulqudus ee dhex martay muslimiinta filistiin iyo yuhuudda ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixin ku aadan waxaad sidoo kale barnaamijka toddobaadkan aad ku dhegaysan doontaan in ka badan afartan kun oo ruux oo amerikaan ah oo lagu dilay gudaha dalka maraykanka sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo labaatanka warbixin ku aadan qodobkaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas ayaa toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dowladda maraykanka ayaa si dardar leh waxay u wadaa qorshaha ay kaga baxayso wadanka afghanistan halkaas oo ay ku duushay sanadkii labada kun iyo kowda iyadoo ku andacoonaysa inay soo qabanayso raggii ka dambeeyey weeraradii kow iyo tobanka sebtembar oo ugu weynaa sheekh usaama bin laadin raximahullah haddaba halkuu marayaa qorshaha ay ciidamada maraykanka uga baxayaan wadanka afghanistan waxaa warbixintan ku eegaya qodobkaas iyo weeraradii ugu dambeeyey ee toddobaadkan ka dhacay wadankaas wariyaheena maxmed amiin dowladda maraykanka ayaa si dardar leh waxa ay wadanka afghanistan uga wadaa qorshaha ay ciidamadeeda ugala soo baxayso wadankaas oo ay duulaan militari oo gardarro ah ku joogto waqti hadda dhan labaatan sano oo xiriir ah tan iyo markii madaxweynaha maraykanka joe baiden uu si cad u sheegay inay ka go-an tahay in ciidankiisa uu kala soo baxo wadanka afghanistan ayaa waxay wasaaradda dagaalka ee maraykanka the bentagon bilowday inay fuliso amarka madaxweynaha ciidamaduna si tartiib tartiib ah uga soo bixiso wadanka afghanistan war ka soo baxay militariga wadanka maraykanka ayaa lagu sheegay in boqolkiiba afartan iyo afar hawsha ka bixitaanka wadanka afghanistan ee ciidanka maraykanka ay dhammaystirantay bayaan ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afghanistan ayaa lagu sheegay in ciidamo badan oo amerikaan ah laga daadgureeyey wadanka afghanistan diyaarado militari iyo qalab kalena laga daabulay wadanka iyadoo la adeegsanayo qorshayaal militari arrinta la yaabka leh ee lagu sheegay bayaanka ka soo baxay ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga wadanka afghanistan ayaa waxa ay tahay in saddex iyo toban kun oo gaari iyo hub isugu jira la qorsheynayo in la burburiyo si aanay gacanta ugu dhigin imaaradii islaamiga ah ee afghanistan oo isku fidinaysa wadanka afghanistan sida lagu cadeeyey bayaanka diyaaradaha militari ee uu maraykanka ka daadguraystay wadanka afghanistan waxa ay gaarayaan saddex boqol oo diyaaradood oo ah nooca xamuulka qaada saldhiggii lixaad ee ku yaala waddanka afghanistan horena ay ugu sugnaayeen ciidamada maraykanka ayaa hadda lagu wareejiyey ciidamada xukuumadda kaabul waxaana hadda lagu wadaa in maalmaha soo socda uu maraykanku wareejiyo saldhigga ugu weyn ee uu ku leeyahay waddanka afghanistan sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul lana hadlay warbaahinta isagoo diiday in magaciisa lasoo xigto sababo ku aadan amnigiisa ayaa sheegay in labaatan maalmood gudahooda la filayo in ciidamada maraykanka ay xukuumadda kaabul ku wareejiyaan saldhigga bagaram oo ah saldhigga ugu weyn ee uu maraykanku kaga sugan yahay waddanka afghanistan una adeegsan jiray xabsi uu ku dhibaateeyo muslimiinta reer afghanistan sargaalkan la hadlay warbaahinta caalamiga ah ayaa waxa uu sheegay suurtagalnimada in wakhti ka yar labaatan maalmood gudahooda uu maraykanku ku wareejiyo saldhigga bagaram sababo ku aadan iyadoo si xawli ah uu ku socdo qorshaha uu maraykanku kaga cararayo waddanka afghanistan saldhigga bagaram ayaa magaalada caasimadda ah ee kaabul waxa uu u jiraa qiyaastii konton kilomitir wuxuuna ka mid yahay gobolka barwan waana taliska ugu weyn ee uu maraykanku ku leeyahay waddanka afghanistan dowladda maraykanka oo ka cabsi qabta dhibaatooyin xagga amniga ah ee soo gaara ciidankeeda ayaa ka gaabsatay inay si cad u sheegto tirada rasmiga ah ee ay ka saartay waddanka afghanistan ha yeeshee waxaa lagu wadaa in kabixitaanka oo dhammaystiran ee waddankaas uu kasoo hormaray bishii setembar oo uu horay u ballanqaaday madaxweynaha waddanka maraykanka joe biden dhanka kale ururka waxa loogu yeero neto ee ku daaban maraykanka ayaa isagana dhankiisa waxa uu si dardar leh u wadaa qorshaha uu ciidankiisa kagala baxayo waddanka afghanistan waxaana xogayaha guud ee ururkaasi uu sheegay inaanay sinaba ugu laaban doonin go-aankaas isagoo la hadleeyay warbaahinta ayuu sheegay xoghayaha guud ee ururka neto in marka ay ciidankooda ka baxaan waddanka afghanistan la filayo inay isku fidiso xarakada taalibaan balse wuxuu sheegay in dhankooda aanay sii joogi doonin waddankaas xukuumadda kaabulna looga baahan yahay inay isku tashato mas-uuliyiinta xukuumadda kaabul oo ka walaacsan kabixitaanka ciidamada shisheeye ee waddanka afghanistan ayuu u sheegay inay u tababari doonaan ciidamo militari oo suga amniga kuna taageeri doonaan agabyo militari balse wuxuu marnabo meesha ka saaray inay kusii sugnaan doonaan waddanka afghanistan imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa hadda howlgallo ballaaran waxa ay ka wadaa waddanka afghanistan halkaas oo intiisa badan lagu maamulo shareecada islaamka reer afghanistan iyaguna mar kale waxa ay sugayaan marxabaynta maamul islaami ah oo fadhigiisu yahay magaalada kaabul ee caasimadda waddanka afghanistan dhanka kale toddobaadkan naftii hore ka tirsan mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan islamarkaana kaxaynayay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa gudaha u galay xarunta ciidamada xukuumadda kaabul ee gobolka baqlaan oo dhaca waqooyiga waddanka afghanistan war ka soo baxay imaaradii islaamiga ah ee afghanistan oo uu ku saxiixnaa afhayeenka imaaradii islaamiga ee afghanistan sheekh dabiixullaahi mujaahid ayaa lagu sheegay in afartan iyo kow askari oo isugu jira ciidamada militariga iyo kuwa booliska ee xukuumadda kaabul lagu dilay camaliyadda halka tiro kale oo intaa ka badanna lagu dhaawacay mujaahidiinta ayaa sidoo kale sheegay in camaliyadda lagu gubay sideed gaari oo ah kuwa gaashaaman iyo lix iyo toban kale oo kuwa dagaalka ah waxaana gebi ahaanba ay camaliyadu burburisay saldhiggii ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda kaabul saraakiisha xukuumadda kaabul ayaa xaqiijiyey in naftii hore ka tirsan mujaahidiinta imaaradii islaamiga ah ee afghanistan uu gudaha u galay saldhiggii militari ee ku yaalay gobolka baqlaan oo dhaca waqooyiga waddanka afghanistan sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxa ay muujinayeen burbur xoog leh oo soo gaaray saldhiggii la beegsaday astaamaha guusha iyo xornimada ayaa si aad ah uga muuqanaya waddanka afghanistan dadkuna waxay dareemayaan saxansaxada nasriga iyo inay ka xuruubaan shisheeyaha duulaanka ku jooga waddankooda muddada hadda dhan labaatanka sano dowladda maraykanka iyo isbahaysi militari oo ay hogaaminayso ayaa afghanistan ku duulay sanadkii labada kun iyo kowda iyagoo ku andacoonaya la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada oo ay ula jeedaan islaamka iyo muslimiinta balse labaatan sano kadib iyagoo aanan haynin wax natiijo ah ayay si dirq ah uga soo baxayaan waddanka afghanistan imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa dhowaan bayaan ay soo saartay waxa ay kaga digtay tallaabo weliba ee uu maraykanka iyo dowladaha la socda ay saldhigyo militari kaga samaystaan wadamada xuduudda la leh waddanka afghanistan haddii aan nahay imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxaan dowladaha dariska kaga digaynaa inaysan cidno u ogolaan tallaabadan fursaddanna aan loo fududayn allah uma suurogeliye ah haddii ay tallaabada noocaas la qaado waxay noqon kartaa qalad weyn oo taariikhi ah sharaf dhac iyo ceeb oo ku waarta saxaafadda taariikhda shacabka muslimka ah iyo mujaahidka reer afghanistan gacmaha kama laaban doonaan dhaqamadan xun ee carada kicinaya ha yeeshee waxay gudan doonaan mas-uuliyadda diimeed iyo tan taariikheed ee kaga aadan arrintan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta imaaradii islaamiga ah ee afghanistan ee looga hadlayay qorshaha uu maraykanku ku doonayo in saldhigyo militari uu kaga samaysto dalalka dariska la ah afghanistan culimada muslimiinta iyo aqoon-yahanadooda ayaa tilmaamaya inay lama horaan tahay in shisheeye walba oo ku duula waddan muslim ah oo ugu dambayntii ka cararayo waddankaas isagoo jiidaya hoog iyo jab waxaana kabixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan bishaaro weyn ooga dhigan tahay ummadda muslimka ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed oo ay dalkiisa xoog ku joogaan quwado shisheeye oo kala duwan kuwaas oo ku midaysan inay ummaddan ka hor istaagaan isku xukunka shareecada islaamka والقاعدة لا زال لديها الآن وجود في أفغانستان وسوريا وفي الصومال ومالي وبلدان أخرى مثل اليمن وغيرها فهناك الكثير من البلدان التي تتواجد فيها القاعده والامر لا يقتصر على الجماعه الارهابيه وانما ما تقوم به القاعده من خلال اذكاء معاداه الغرب بشكل عام والسعي لتشكيل إمارة عالمية فالأمر لا يقتصر على قتل الأمريكيين أو الغربيين أو قادة الأنظمة العربية
المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa toddobaadkan giida ghaza waxaa booqasho ku tegay madaxa mukhaabaraadka masar halkaas oo uu kula kulmay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xarakada xamaas labada dhinac ayaa yeeshay kulamo saacado socday waxaana mas-uulkan masaarida ah ka hor inta aanu imaan giida ghaza uu soo maray dhulka yuhuudda xooga ku haystaan isagoo kula soo kulmay mas-uuliyiinta maamulka yuhuudda iyo sidoo kale kuwa xukuumadda falastiiniyiinta ee fadhigeedu yahay magaalada raamalla warbixintan wuxuu waryaheena abuubakar ibraahim geedi ku eegayaa waxyaabaha isla gorfeeyeen labada dhinac waa mas-uuliyiinta masaarida iyo xarakada xamaas dhowaan waxaa magaalada khaza ee dhulka falastiin booqasho ku tegay wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxa mukhaabaraadka guud ee waddanka masar ninka lagu magacaabo cabbaas kaamil kaas oo khaza kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada xamaas iyo guud ahaan kooxaha muqaawamada filistiin booqashadan oo qaadatay dhowr saacadood oo xiriir ah wuxuu cabbaas kaamil hoteelka mashtal ee galbeedka magaalada khaza kula kulmay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xarakada xamaas oo uu ka mid yahay madaxa xamaas ee khaza ninka lagu magacaabo yaxya sinwar kulanka ayaa ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin oo ay warbaahintu dibadjoog ka ahayd waxaana looga hadlay qodobo xasaasi ah oo quseeya arrimaha khaza iyadoo cabbaas kaamil madaxa mukhaabaraadka masar uu dhanka xamaas u gudbiyey rabitaanka maamulka yahuudda ee ku salaysan sii deysmada maxaabiista yahuudda ah ee ku jirta gacanta xamaas sida ay tabinayaan warbaahin heshay macluumaad khaas ah oo ku aadan kulanka dhex maray mukhaabaraadka masar iyo mas-uuliyiinta xarakada xamaas waxaa kulanka looga hadlay saddex qodob oo waaweyn oo kale ah sidii loo sugi lahaa xabajoojin u dhexaysa yahuudda iyo muqaawamada filistiin dib u dhiska jiidda khaza iyo maxaabiis isweydaarsi dhex mara cisudiin alqasaam iyo maamulka yahuudda waxaa intaa dheer oo kulanka looga wada hadlay sida ay warbaahintu sheegayaan rabitaanka alqaahira ee la xiriira inay garwadeen ka noqoto heshiis buuxa oo dhex mara yahuudda iyo kooxaha filistiiniyiinta waxaana muuqanaysa in galaangalka maamulka siisi ee qadiyadda khaza uu sii xoogaysanayo iyagoo fulinaya rabitaanka yahuudda iyo maraykanka cabbaas kaamil oo magaalada ramalla horey ugula soo kulmay maxamuud cabbaas abuumaasin madaxweynaha filistiiniyiinta ayuu u sheegay xamaas in qaramada midoobay iyo xukuumadda masar aanay sinaba isaga indhatiri karin maamulka ramalla ka dhisan kaasoo uu ku tilmaamay inuu yahay marinka ay u soo marayaan khaza marka la bilaabo qorshaha dib loogu dhisayo dhismayaashii ku burburay jiidda khaza intii uu socday duulaankii ugu dambeeyey ee yahuuddu ku soo qaadeen khaza xamaas waxay dhankeeda soo jeedisay in la dhiso hay-ad madax bannaan oo uu mas-uul ka noqonayo shakhsiyadda reer falastiin isku waafaqsan yihiin hay-addaas oo kormeerta dib u dhiska khaza si looga gudbo musuq maasuq lagu sameeyo dhaqaalahaas sidaba dhacday wixii ka dambeeyey weerarkii labada kun afar iyo tobankii yahuuddu ku soo qaadeen jiidda khaza laakiin maamulka falastiiniyiinta ee ku daaban yahuudda iyo maamulka netanyahu ayaa gebi ahaanba diidan fikraddaas oo ay soo jeedisay xamaas waxayna shardi ka dhigeen in la helo damaanad qaad buuxa oo ku saabsan inaanay xamaas ka faa'iidaysan qalabyada dhismaha ee la gelinayo jiidda khaza sida ay tilmaamayaan goobjoogayaal iyo dad xogo dheeraada ka helay kulanka dhex maray mas-uulkan misriga ah iyo xarakada xamaas waxay xamaas ku dooday inaanu wax damac ah kaga jirin hantida dib loogu dhisayo khaza waxa ay doonaysana ay tahay oo keliya in si deg deg ah loo qabto howshaas musuq maasuq iyo wax isdabamarinna laga ilaaliyo dhanka masar madaxa sardoonka guud ninka lagu magacaabo cabaas kaamil wuxuu u sheegay mas-uuliyiinta xamaas in loo baahan yahay ka hor inta aan la bilaabin dib u dhiska khaza in la helo dammaanad qaad buuxo oo ku aadan inaanu dib u laabanin wax dagaal ah waxayna masar xoogga saaraysaa inay dhexdhexaadiso heshiis xabad joojin ah oo waqti dheer socda xarakada xamaas waxay tilmaamaysaa in xabad joojin joogto ah ay qaadanayso haddii yahuuddu joojiyaan degitaanka ay ka wadaan deegaanada daanta galbeed dhibaatadana ka daayaan muslimiinta ku nool magaalada alqudus sidoo kalena si dhammaystiran go'doonka looga qaado jiidda khaza قلنا بشكل واضح أن حتى تهدأ المنطقة ويتم الاستقرار في المنطقة فهذا له عدة متطلبات المتطلب الأول آه، إلزام الاحتلال بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني إن كان في القدس أو الشيخ جراح ولجم المستوطنين في سلوكهم آه، العنصري في سلوكهم السادي ضد شعبنا الفلسطيني ثانيا رفع الحصار عن غزة بالكامل وحتى لا يبقى الشعب الفلسطيني يراوح مكان الحصار والاحتلال آه، من هنا وهناك آه، حتى ينعم الشعب الفلسطيني بحريته وكرامته و- واستقراره ثالثا وهو الأهم أن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني صدر بحقه قرارات دولية والقانون الدولي يعطي الشرعية والحق للشعب الفلسطيني في قامة دولة الفلسطينية وعودة اللاجئين والاستقرار في المنطقة فقلنا نحن اليوم العالم وال- والدبلوماسية الدولية والعربية في مقدمة أنصر أمام حالة آه، دفع واختبار في إلزام المجتمع الدولي وإلزام الاحتلال بما صدر من حقنا من آه، قوانين وقرارات منصفة للشعب الفلسطيني إذا حدث ذلك فهذا يمكن أن يعيد الهدوء للمنطقة آه، بالكامل waxay dhanka kale masar doonaysaa inay martigeliso wadahadallo dhex mara xarakada xamaas iyo xukuumadda filistiiniyiinta wadaxaajoojyadaas oo hakaday markii maxamuud cabaas abuumaasin uu ku dhawaaqay inuu dib u dhigay doorashada madaxtinimo ee lagu waday inay dhacdo laba iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay ee mey cabaas kaamil ayaa u sheegay yaxya sinwaar iyo mas-uuliyiinta kale ee xamaas in loo baahan yahay in kooxaha filistiiniyiintu ay dhexdooda heshiis gaaraan si ay caalamka ugula hadlaan hal luqadood khubarada ka faallooda arrimaha filistiin ayaa sheegaya inay socoto cadaadisyo xooggan oo xamaas lagu saarayo inay la midowdo xukuumadda maxamuud cabaas abuumaasin oo ah maamul wada shaqayn dhowlo leh yahuudda waxaana cadaadiskan looga gol leeyahay sidii ugu dambayn xamaas hubka dhigis loogu samayn lahaa ama ugu yaraan xogaha milatari ee cisudiin alqasaam loogu gudbin lahaa maamulka yahuudda khaliil alxaye oo ah ku-xigeenka mas-uulka xamaas ee khaza oo shir jaraa'id qabtay kadib kulanka ay la yeesheen cabaas kaamil ayaa sheegay in kulanka looga wada hadlay in gumaystaha yahuudda uu joojiyo xadgudubyada uu ka geysanayo khaza alqudus xaafadaha sheekh jaraax iyo guud ahaan dhulka falastiin iyo sidoo kale in yahuudda xoogga loogu deegaameeyey dhulka falastiin ay joojiyaan degitaanka dhul hor leh go'doonkana si buuxda looga qaado magaalada alkhaza wuxuu intaa ku daray in xamaas iyo dowladda masar ay isla gaareen muhiimadda in la dhaqan geliyo xeerarka qaramada midoobay ee dhigaya buu yidhi dhisidda dowlad ay leeyihiin falastiin qaxootiga filistiiniyiinta dib ugu soo noqdaan waddanka iyo go'aanadii la midka ahaa haddii arrimahaas la fuliyana wuxuu sheegay alxaye in la gaari karo xasilooni iyo degganaasho khaliil alxaye ku-xigeenka yaxya sinwaar wuxuu intaa ku daray in xamaas ay diidan tahay in malafka maxaabiista lagu xiro dib u dhiska khaza iyo xabajoojinta wuxuuna sheegay in arrinkaas ay la fahmayso masar gacantana ay ugu jirto qodobo badan oo ay ku cadaadin karto gumaystaha yahuudda هذه ملفات كل ملف له استحقاقه احنا في ملف التبادل القضية ليست آه، الملف التبادل هذا ملف مستقل عن كل الملفات ولا نقبل ربطه بأي ملف من الملفات وليس سرا أن نقول هذا الملف نحن قطعنا آه، سلوك في اللقاءات آه، كانت قبل العدوان ب- بفترة قصيرة لكن الاحتلال الصهيوني ليس جادا حتى الآن إن كان الاحتلال الصهيوني جاد في ملف التبادل باعتقاد أنه يمكن أن نمضي فيه سريعا لسنا المعطلين المعطل هو الاحتلال لأنه ليس لديه قرار للمضي فيه قدما لكن لا نقبل ربط ملف ال- آه، التبادل بملف الإعمار بملف الحصار بملف الحقوق الفلسطينية maamulka yahuudda ayaa dhankiisa wuxuu doonayaa masar iyo dowladaha la midka ahna ay ku cadaadinayaan in xamaas ay sii dayso laba askari oo ka tirsan ciidamada yahuudda kuwaasoo lagu qabtay dagaalkii khaza ee labada kun afar iyo tobankii iyo laba nin oo kale oo haysta dhalashada maamulka yahuudda xamaasna waxay diidan tahay sii daysmadooda iska daayay inay xitaa sheegto inay nool yihiin iyo in kale xogo gaar ah oo laga helayo mas-uuliyiinta masaarida ayaa tilmaamaysa in masar ay isku dayayso inay waanwaan ka dhex bilowda yahuudda iyo xamaas taasoo la xiriirta maxaabiis isdhaafsi la mid ah kii dhex maray yahuudda iyo xamaas sannadii labada kun kow iyo tobankii kaasoo xamaas hal askari oo yahuud ah ay ku bedelatay boqol kun oo maxaabiis muslimiin falastiiniyiin ah cabaas kaamil madaxa mukhaabaraadka guud ee masar iyo wafdiga la socda ayaa khaza ka soo galay marinka beyd xanuun ee ay gacanta ku hayaan yahuudda wuxuuna booqashadiisa oo ku soo aaday maalintii isniinta ee lasoo dhaafay qaadatay dhowr saacadood ka hor wuxuu cabaas kaamil dhulka gumaysiga ku jira ee falastiin kula soo kulmay ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu iyo mas-uuliyiin kale isagoo sidoo kale ramallah kula soo kulmay maxamuud cabaas abuumaasin iyo rag kale booqashada cabaas kaamil uu ku yimiday magaalada khaza waxay ka dhigan tahay in mas-uulkii ugu sarreeyey ee masaari ah uu soo booqda khaza tan iyo markii uu talada waddanka masar uu afgembi kula wareegay ninka lagu magacaabo cabdifataax xasiisi tegitaanka cabaas kaamil ee khaza waxaa dhinac socday booqasho uu wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka yahuudda ku soo gaaray magaalada alqaahira ee caasimadda waddanka masar wuxuuna la kulmay dhiggiisa isagoo masar ku cadaadiyey inay kaalin weyn ka qaadato sii daysmada maxaabiista yahuudda ee gacanta ugu jirta xamaas dhanka kale masar iyo urdun ayaa ka wada hadlay qorshaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan xukuumadda siisi waxaana labada wasiir ee arrimaha dibadda ee urdun iyo masar ay ku wada hadleen taleefanka iyagoo ka wada hadlay qadiyadda dib u dhiska khaza يجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka mu-asasada warbaahineed ee saxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay cadid cusub oo ku aadan nashrada annafir taasoo looga hadlay macrakadii sayfulqudus ee dhex martay muslimiinta filistiin iyo yahuudda xooga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin maxamed cali aadan ayaa warbixintan ku eegaya qodobkaas mu'asasada warbaahineed ee assaxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay cadad cusub oo ah nashrada annafiir taasoo lagu soo qaato dhacdooyinka markaas ka taagan caalamka islaamka cadadka soddon iyo shanaad ee nashradan waxaa looga hadlay dagaalkii ugu dambeeyey ee yahuuddu kusoo qaadeen dhulka muslimka ee filistiin iyo wacdarihii adkaa ay dhigeen kooxaha wax iska caabinta kuwaasoo taageero ka helaya guud ahaan ummadda muslimka ah min macrakati sayfi alqudus ilaa macrakati almasaajid ayaa ciwaan looga dhigay cadadkan waxaana bogaadin iyo hambalyo loogu daray mujaahidiinta dhulka filistiin ee wacdaraha adag u dhigay yahuudda dhulboobka ah ee xoogga ku haysta masjidul aqsa shariif waxaan ehelkeenna iyo mujaahidiinteennaba ugu hambaliyeynaynaa guushan weyn ee uu allaah ku manaystay maalmahan barakaysan waxaan kaloo hambalyo u daraynaa kuwa uu allaah dhexdiina ka doortay ee uu allaah siiyey shahaado si ay ruuxdooda ugu dhex kifaaxdo jannada iyadoo ku jirta caloosha shimbir cagaaran waxaan kaloo idinkuga hambaliyeynaynaa futuuxaadka iyo inuu allaah laabihiinna ka shaafiyey bani sahyuun ayaa lagu yidhi cadadka nashrada annafiir ee ay soo saarto mu'asasada warbaahineed ee assaxaab waxaan kaloo ummadda muslimka ah ugu hambaliyeynaynaa hanaanka rabbaaniga ah ee ay ku garab istaagtay masjidul aqsa iyo mustadcafiinta ku sugan xaafadda sheekh jaraax iyo garab istaagga ay u muujisay mujaahidiinta baariyaasha ah ayaa la sii raaciyey cadadka soddon iyo shanaad ee nashrada annafiir sida lagu sheegay cadadka waxay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ay daaha ka rogeen gaar ahaan macrakada sayfulqudus in jihaadka iyo iska caabinta cadaawaha ay tahay wadada keliya ee ay ummaddu kusoo ceshan karto horumarkeeda iyo sharafteeda iyo in xuquuqda aan marnaba lagu soo ceshan karin waxaan ka ahayn awood iyo hub iyo in lagu kacdoomo gumaystaha sawaariikh istishhaadiyo dhagaxaan iyo xitaa banaanbaxyana looga hortago waxa ugu badan ee ay aadka uga cabsanayaan reer galbeedka iyo maraykanka ayaa ah in dhallinyarada ummadda ay dib ugu laabatay diintooda hubkana garwaaxsadaan waxaana taasi muujinaya sida nashradan baraarujinta ah lagu sheegay sida degdega ah ee uu baydhan ugu dadaalay in xabad joojin la gaaro markii uu dareemay inay xaaladu ku xun tahay maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ah ee filistiin ummadeenna qaaliga ah way dhammaatay macrakadii sayfulqudus laakiin dagaalka aan kula jirna yuhuudda dabadhilifyadooda iyo xulafadooda waxay weli ka socotaa jabhadda al aqsa iyo guud ahaan jabahaadka ee xarigga ku adkeeya siina wada dagaalka ilaa laga gaaro guul ama shahaado waxa ugu badan ee aan muhiimadda siinaynana ha noqdaan dhallinyaradeenna waxay dhacdooyinkii ugu dambeeyey daaha ka rogeen in khayr badan uu ku jiro dhallinyarada iyo in si dhaqsi ah ay ugu soo laabanayaan diinta marka looga gacanhaatiyo jabahaadka jihaadka ayaa lagu yidhi cadadka soddon iyo shanaad ee nashrada annafiir sida lagu sheegay cadadka doodaha bani sahyuun iyo taageerayaashooda waxaa laga dareemayaa in waxa ugu badan ee cabsida gelinaya walwalkana ku beeraya ay tahay kacdoonkan barakaysan ee ay samaynayaan dhallinyaro gabdho iyo wiilal ka kooban kuwaasoo la noolaanin intifaadaadkii koowaad iyo labaad kuwaasoo bani sahyuun ay ku bixiyeen juhdi ballaaran si looga fogeeyo diintooda iyo qadaayaadka ummadooda waxaana lagu faraqay hanti waxbarasho maandooriye iyo wax weliba laakiin allah fadligii ay dhammaan dadaaladaasay raaceen dabaysha nashradan baraarujinta ah waxaa lagu soo jeediyey in ummaddu qaado macrakatul masaajid taasoo masaajidda looga xuraynayo wadaadaha ku daaban madaxda ka talisa caalamka islaamka waxaana lagu muujiyey ahmiyadda ay leedahay in manaabirta masaajidda ay la wareegaan ducaad daacad u ah ummadooda dagaalka masaajidda waxa uu ugu horeyn ka bilaabanayaa in laga xureeyo gacan ku-haynta dawaaqiidda iyo in a'immadu ay ka xuroobaan cabsida ay ka qabaan dawaaqiidda islamarkaana jamaacaadka masaajidda ay ka hor yimaadaan dulmiga iyo keligii talisnimada masjidul aqsana waxaa noogu sugan cibro inkastoo gumaysi ku haystaan bani sahyuun haddana waa mid ay xureeyaan kuwa ku tukada salaadaha kuwaas oo aan sinaba uga labalabeynayn inay naftooda u huraan ilaalinta xurmadiisa iyo inay manaabirtiisa uga dhawaaqaan baaqa jihaadka ayaa lagu yidhi nashrada annafiir ee ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee as-saxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida qaybaha dambe waxaa baaq loogu diray ummadda muslimka ah gaar ahaan tujaarta uu allaah ku manaystay hantida waxaana loogu baaqay inay hil iyo hooba la garab istaagaan mujaahidiinta falastiin ee wajahaya cadowga ugu adag ee ay leeyihiin muslimiinta kuwaasoo ah yuhuudda waxaan baaq gaar ah u daraynaa cid weliba oo uu allaah ku manaystay maal hub iyo rag mas-uuliyadda ka saaran u gargaaridda falastiin waa mid weyn eeyaynan ku kaaftoomin cambaareen iyo dhaleeceen balse aan ku taageerno hanti rag iyo howlgallo jihaadi ah danaha maraykanka iyo yuhuudda waxay ku baahsan yihiin caalamka waana ahdaaf u bannaan mujaahid kasta iyo xitaa muslim kasta wallaahi waan dambaabaynaa haddaan reer falastiin kala qayb qaadanin jihaadka dhiiggana dhiig ayaan ku gudaynaa burburintana burburin ayaan uga jawaabaynaa mujaahidiinta oo idilna waxaan ugu baaqaynaa inay soo haleelaan howlgalka alqudus lantuhawad oo ay uga qayb qaataan wax weliba oo ay awoodaan ilaa laga gaarayo guul ama geeri ayaa lagu yidhi nashrada annafiir cadadkeeda cusub ee soddon iyo shanaad
وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك وهجاج weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa maraykanka gudihiisa waxaa kusoo badanaya weerarada xooggan ee dhalinaya khasaaraha ballaaran kuwaasoo ay geysanayaan dad amerikaan ah tirakoob la sameeyey ayaa lagu ogaaday in sanadkii labada kun iyo labaatanka aynu soo dhaafnay gudaha dalka maraykanka lagu dilay inka badan afartan kun oo ruux oo amerikaan ah warbixin ku aadan qodobkan haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya dalka maraykanka oo dhibaatooyin iyo tacadiyaad ka wada caalamka islaamka ayaa isagana waxaa gudihiisa ka dhacaya dhibaatooyin joogto ah kuwaas oo isku laynayaan shacabka kala taagan ee dalkaas ku nool jinsiyad iyo diinna aanay midaynin tirakoobyadii ugu dambeeyey ee soo baxa waxay muujinayaan in gudaha dalka maraykanka ay ku kordheen tirada weerarada risaasta loo adeegsado kuwaas oo lagu beegsanayo shacabka amerikaanka ah waxaana arrimahan la yaab kale ay tahay in weeraradaas badankooda ay fulinayaan dad amerikaan ah koox qaabilsan tirakoobka hubka iyo weerarada ka dhaca gudaha dalka maraykanka ayaa tirakoob ay soo saartay waxay ku sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay gudaha dalka maraykanka lagu dilay saddex iyo afartan kun oo ruux oo amerikaan ah tirakoobkan la yaab kale ee muujinaya tirada aadka u badan ee lagu dilay gudaha dalka maraykanka waxay warbixintu tilmaamaysaa inay ku dhinteen rasaas aan loo meeldayin oo dadkan lala beegsaday xilli ay ku sugnaayeen goobahooda ganacsiga goobaha waxbarashada xaafadaha iyo xitaa waddooyinka waaweyn waxaa sidoo kale afartan iyo saddexdan kun ee amerikaanka ah ee sanadkii lasoo dhaafay lagu dilay gudaha dalka maraykanka tirakoobkana aan lagu sheegin ku jira kuwa inta dareemay cidhiiri adduunyo istoogtay arrinkaas oo ah mid aad ugu badan gudaha dalka maraykanka maadaama dadka badi ay yihiin dad gaalo ah oo aan allaha rumaysnayn subxaanahu wa tacaala warbixintan ka soo baxday kooxda tirakoobka iyo weerarada ka dhaca gudaha dalka maraykanka waxay muujinaysaa koror siyaado leh oo ku yimid weerarada ka dhaca gudaha dalka maraykanka taas oo dhanka kale kordhisay khasaaraha gaaray shacabka amerikaanka ah ee dowladdiisa ku taageeraya dhibaatada ay ka wado caalamka islaamka afartan iyo saddexda kun ee la xaqiijiyey in lagu dilay weerarada sanadkii laba kun iyo labaatanka ka dhacay gudaha dalka maraykanka kuma jiraan khasaaraha xaddhaafka ah ee ka dhashay weerarada shantii bilood ee sanadkan laba kun iyo kowda ka dhacay gudaha dalka maraykanka kuwaas oo maalindhaaf u dhaca marka celcelis lagu sameeyo xilliga ay warbixintan soo baxday waxay ku soo aaday iyadoo weerar culus oo ay fuliyeen saddex ruux oo amerikaan ah oo ka dhacay gobolka falorida ee maraykanka halkaas oo lagu dilay laba ruux oo amerikaan ah laguna dhaawacay labaatan kale goobta oo weerarku ka dhacay waxaa xilligaas ka socday diyaargarowga xaflad waxaana inta aanay bilaaban ka hor bilowday rasaasta ragga weerarka geystay ayaana rasaas ooda kaga qaaday dadkii ku sugnaa hoolka xafladdu ay ka dhacaysay mas-uulka booliiska deegaanka miyaami oo ah halka oo weerarku ka dhacay ayaa qoraal ou soo dhigay bartiisa twitter-ka wuxuu ku sheegay in ragga weerar ka fuliyey ay ahaayeen dad qalato dhiigmiirad ah isagoona sheegay inay ku dadaalayaan inay gacanta ku soo dhigaan raggaas weerar ka fuliyey gobolka falorida ee martigeliyey weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhaca gudaha dalka maraykanka islamarkaana dhacay maalintii axadda ayaa sanadkii laba kun toban iyo lixda wuxuu martigeliyey weerar culus oo lagu qaaday kalaab ku yaalla magaaladaas halkaas oo lagu dilay afartan iyo sagaal ruux laguna dhaawacay lixdan iyo sideed kale qayb ka mida weeraradan ka dhacaya gudaha dalka maraykanka waxaa fulinaya dhallinyaro muslimiin keligi duulayaal ah kuwaas oo ka cadhooday tacadiyaadka joogtada ah ee uu maraykanku ka wado caalamka islaamka waxaana dhallinyaradaas ay fuliyeen weeraradan iyagoo ajiibaya baaqa hogaamiyaasha mujaahidiinta oo marar badan ku teliyey in reer galbeedka lagu beegsado waddamadooda dad badan oo muslimiin ah gaar ahaan ducaadda muslimiinta ayaa tilmaamaya in maraykanka uu allah ka amaalmarinayo dhibaatooyinka uu ka wado caalamka islaamka maadaama amni darro iyo dagaallo joogto ah baday dad badan oo muslimiin ah ayuu allah wuxuu shacabka maraykanka ugu bedelay amni darro ay ku dareemaan gudaha waddankooda waxaana ay safilo karin xilliga uu dhici karo weerar waliba oo khasaare adag u geysta
وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay maxaynu ka naqaanaa taariikhda xaafadda asheekh jaraax oo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada barakaysan ee alqudus halkaasoo yuhuuddu ka wadaan qorshe ay ku doonayaan inay kaga barakiciyaan dadka muslimiinta ah mahad cubayd cali ayaa warbixintan ku eegaya
مأساة القرن العشرين مأساة مأساة مأساة نصبت للدين
si loo sameeyo isku xirnaan xagga juqraafiga ah loona yareeyo ku-xirnaanta ay reer falastiin ku xiran yihiin xagga juqraafiyadda derbiyada alqudus ayuu maamulka yahuudda xoogga saarayaa la wareegitaanka xaafadda sheekh jaraax oo taabacsan qudusta gumaysiga ku jirta xaafadda sheekh jaraax ayaa ku dhacday gumaysiga maamulka yahuudda sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii waxayna ku dheggan tahay khadka loogu magacdaray khadkii xabad joojinta ee la calaamadeeyey sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii kaas oo ah khadka kala bara qudus barigeeda iyo galbeedkeeda si loo tirtiro khadkaas cagaaran waxay yahuuddu saddex hoteel ka dhiseen halka uu maro barta kala qaybisa qudus galbeedkeeda iyo barigeeda waxaana ujeedka iyo hadafka guud uu yahay in dadka muslimiinta falastiin ee gumaysiga ku jira laga fogeeyo masjidul aqsa ashariif
عمت جميع المسلمين عمت جميع المسلمين
marka laga hadlo taariikhda iyo aas-aaska xaafadda sheekh jaraax wuxuu cimrigeedu gaarayaa in ka badan sagaal boqol oo sano waxaana magaca ay ka qaadatay al amiir xusaamudiin bin sharafudiin xiise al jaraaxi kaas oo ahaa dhakhtarkii hogaamiyaha mujaahidka ahaa ee salaaxudiin al ayuubi islamarkaana qabrigiisu ku yaallo xaafadda sheekh jaraax xaafaddan waxaa saldhigtay oo degay qoysas falastiiniyiin ah oo uu ka mid yahay qoyska annashaashiibi kaas oo uu ka soo jeedo iscaaf annashaashiibi oo ahaa suugaanyahan iyo gabyaa falastiini ah kaas oo uu ka soo jeedo iscaaf annashaashiibi oo ahaa suugaanyahan iyo gabyaa falastiini ah islamarkaana weli qasrigiisi uu ku yaallo xaafaddaas waxaa deggan xaafaddan saddex kun oo qoys oo falastiini ah kuwaas oo deggan masaaxo dhan kun downaam waana intii uga hartay kumanaan duwnaam oo ah masaaxo dhuleed oo ay xoog uga qaateen yuhuudda kuwaas oo laga duldhisay deegaano lagu deegaameeyey yuhuudda oo loogu magacdaray deegaanada dalcadda faransiiska guryaha falastiiniyiinta ee ay hadda yuhuuddu doonayaan in ay ka raraan dadka muslimiinta ah ee ku nool xaafadda sheekh jaraax waxay ku yaalaan waddada naabulis mandiqadda shiikaanoot iyo umu haaruun waxaana guryahan laga tarxiilayo muslimiinta ay tiradoodu gaaraysaa siddeed iyo labaatan guri oo ay deggan yihiin ugu yaraan shan boqol oo qoys oo falastiini ah guryahan hadda laga barakicinayo dadkii lahaa lana doonayo in la siiyo yuhuudda waxaa la dhisay sannadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii waxaana lagu dhisay heshiis dhex maray urdun iyo qaramada midoobay dadka la dejiyey ee dhulkooda xilligaas laga barakicinayana waxaa loo ballanqaaday in guryahan lagu qorayo magacyadooda oo aanay dhici doonin in sinaba looga barakiciyo ka hor saddex sano intaan la dhisin maamulka yuhuudda wuxuu baarlamaanka yuhuuddu ansixiyey qaanuun ku doodayaa in dhul iyo goofaf ay leeyihiin yuhuuddu ku yaalaan xaafadda sheekh jaraax kuwaas oo yuhuuddu lahaayeen ka hor intaan la dhisin maamulka yuhuudda waa sida ay ku doodayaane tan iyo xilligaas xukuumadihii isaga dabamaray maamulka yuhuudda waxay xoogga saareen inay yuhuud ku dhex beeraan xaafadda sheekh jaraax iyagoo weliba halkaas dejinaya yuhuudda xagjiriinta ah waxayna sidoo kale xaafaddaas ka dhisteen talisyo militari iyo xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee yuhuudda si loo go'doomiyo falastiiniyiinta ku nool xaafaddaas
مأساة مأساة نصبت للدين عمت جميع المسلمين عمت sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii jamciyaadka yuhuudda ee ka shaqeeya deegaameynta yuhuudda ayaa dacwad ka furay maxkamadda yuhuudda iyagoo ku doodaya in ay leeyihiin boosas ku yaal xaafadda sheekh jaraax balse afar qoys oo falastiiniyiin ah ayaa loo xukumay in ay boosaskii lagu doodayay iyagu leeyihiin laakiin milkiyadda guud ee boosaskaas ayay maxkamadda yuhuuddu waxay siisay jamciyaadka yuhuudda ee ka shaqeeya deegaameynta yuhuudda ee dhulalka muslimiinta falastiin kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii ayaa jamciyaadka yuhuuddu waxay qaarkood dacwad ballaaran dhigteen maxaakimta yuhuudda waxayna ku doodeen in siddeed iyo labaatan qoys oo falastiiniyiin ah ay ka guuraan guryahooda maadaama ay leeyihiin yuhuudda waa sida ay ku doodeene balse sannadkii labada kun iyo labada ayuu soo baxay go-aankii ugu horreeyey ee ka soo baxa maxkamadda yuhuudda kaas oo laba qoys oo falastiiniyiin ah looga rarayo guryihii ay ku lahaayeen xaafadda sheekh jaraax ee magaalada alqudus لاجئين من داخل فلسطين 48 وطرح حالنا سنة 48 وحاليا أخذوا بيتي أنا وسكروا أول إشي 10 سنين وح- وأخذوه بعد العشر سنين وهلا بيحاولوا إنه يرحلوني مرة تانية وأنا إن شاء الله صامد صامد صامد لن أرحل وبتقول في القاضية بالقرار اللي شملني أنا وأنتوا غلبتوني وعشان هيك أنا بعطيكم قرار الإخلاء لما بتقرا البروتوكول شيت ال- المحكمة بتلاقي كل الكلام اللي موجود فيه بس على لسان المستوطنين حتى القاضية ما كان إلها إلا أنتوا غلبتوني وبدي أسوي قرار إخلاء لكم labada kun iyo siddeedii ayaa maamulka yuhuuddu wuxuu gurigooda si qasab ah uga saaray qoys falastiini ah waxaana gurigoodii la dejiyey qoys yahuudi ah ciidamada yahuudda oo aada u hubaysan adeegsanayana hubka nool ayaa qoys muslim falastiini ah waxay xoog uga saareen gurigooda maalin cad ayaana la dejiyey qoys yahuudi xag jir ah kaas oo ku dooday inuu isagu leeyahay gurigan ay kontomeyadii qarnigii hore ay soo degeen qoyskan muslimka ah ee falastiiniga ah لأن المستوطنين نازلين بسلاحهم وهيك شايف السيارات اللي هيو رعبني بالصوت هيو من صوت ال- الضاموس عشان يرعبونا وإحنا مش خايفين منهم إحنا ما بياخد إلا الأجل إلا ربنا لكن برضو المفروض بحكوماتنا الإسلامية والعربية يتكاتفوا في الوقت الحاضر باللحظة هاي مع السياسيين ويوجهوا نداء سياسي انه وقف هالاجرام اللي بيصير والحصار اللي احنا مش قادرين احنا ما ناس كل يوم بتيجي عنا مسكرين كل المن- المنافذ اللي بتيجي على الحي
mandiqada xaafadda sheekh jaraax gaar ahaan deegaanka ay ku yaalaan labaatan iyo sideedka guri ayaa la kulmaya harista barakicinta iyo in guryahooda la dejiyo yahuudda waxaana qorshahan qalinka ku duugay maamulka yahuudda iyo maamulka magaalada alqudus ee ku jira gumaysiga yahuudda
مأساة القرن العشرين مأساة
اللي موجود القوة السياسية الإسرائيلية مشان أخذ البيت هذا هم ما سابعين لا على قوانين ولا على عرف ولا على إنسانية ولا على شيء وبعدين في شغلة أهم من هاي كلها الإسرائيليين بدهم تهويد القدس وإحنا جزء من تهويد القدس إحنا الحقيقة عندنا بفلسطين أهم شغلتين فعلا هو الزيت والزيتون وإحنا صامدين زي شجر الزيتون وزي حجار القدس القوية احجار القدس القويه مش هيقدروا يخلعوها باذن الله هتضل فلسطينيه عربيه اسلاميه باذن الله
مأساة القرن العشرين مأساة مأساة مأساة نصبت للدين
maamulka yahuudda ayaa doonaya in ugu yaraan shan boqol oo guri uu ka dhiso xaafadda sheekh jaraax kuwaas oo la dejinayo qoysas xagjiriin yahuud ah oo ay ku fogaatay nacaybka muslimiinta iyo diinta islaamka waxaana si loo fuliyo arrinkaas ay yahuuddu sameeyeen waraaqado dukumiinti been abuur ah iyadoo jamciyaadka yahuudda lagu taageeray awood ciidan taas oo awood u adeegsanaysa muslimiinta asalka u leh dhulka la doonayo in laga xoogo
إن الله تعالى حين فرض الجهاد على عباده فرضه لأن عبادة الجهاد حياة قال الله عن الجهاد في سبيله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ففي الجهاد إحياء للنفوس المسلمة بكسر أواصر وأغلال الدنيا المهيمنة على القلوب فهي حاملة أمانة الأنبياء ورسالة الرسل ولا يصلح معها اللهو والعبث والإخلاد إلى الأرض لا يصلح معها موت الذل ذلا لكل جبار طاغية ففي الجهاد حياة لها واستعلاء ودعوة لمنبر الإمامة بلا إبطاء بل في الجهاد دعوة لإحياء النفوس الكافرة بتحطيم كل وسيلة مضروبة من الطغاة حائلة دون طمأنينة سماع خطاب الدعوة فالجهاد دعوة عالمية تحمل تمام الرحمة للعالمين ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بالجهاد إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالجهاد دعوة عالمية تحمل تمام الرحمة للعالمين إذا كيف لا نكون بخير ونحن نتفيأ ظلال أيام الله تعالى في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ أمتنا في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا